Iskuulka Liimaan ee magaalada Beledweyne ayaa tartan aqooneed usoo gabagabeeyey qaar ka mid a ardayda wax ka barata iskuulka Liimaan ee magaalada Beledweyne. Ujeedka tartanka ayaa ahaa sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta ardayda wax ka barata iskuulka. Maamulaha guud ee iskuulka Liimaan Abuukar Xasan Dareemano ayaa raadiyo Beerulo uga warramay ujeedka tartanka.
waxaan ardayda macadka tababarka caafimaadka liimaana u qabanay tartan aqooneed waan ugu talagalnay tababar walba markaan qabanayno ilaa iyo saddex fays ama laba fays oo oo markaas competition ama tartan aan hadafkiisuna uu yahay in ardada ay dib u milicsi ugu sameeyaan dhanka iyo akhriska casharada buwaagta hadafka iyo ujeedka loo sameynana waxay tahay in ardayda maadaama dhanka practicalka macadka tababarka caafimaadka liimaan uu ardada la hiiltaagan yahay haddana dhankii teoriga ee akhriska in ay ardada mar walba ay ku sameeyaan akhris fara badan casharadii ay dib ugu laabtaan ay soo akhriyaan alxamdulilah marka labada gruub ee tartamayaasha ahaa waxaan u kala sameynay laba gruub oo markaas qaybta caafimaadka aan kaga soo magacoonay waxaan ka dhignay gruub medicine iyo markaas gruub nursing tartan walba oo markaas difacooyinkii hore u baxay ee loo sameyn jiray wuxuu ahaa in medicine iyo nursing loo kala magacaabo maadaama labadaas dhinac oo gruub medicine iyo gruub nursing loogu dhigay alxamdulilah hadda maanta tartankii quruxda lahaa ee dhacay wuxuu ahaa mid aada u qiimo badan ardaydana maasha allah boqolkiiba sideetan insha labada dhinacba dadaal badan ay sameeyeen waxaase ugu dambeyn guusha ay raacday group medicine dhanka kale wareeg labaada hadda rajeynayna inuu noo dhaco hadduu yaana insha allah isla bilaha hadda na soo aadan before inta aysan ardayda aysan qalinjibin marka hadduu yaana insha allah ayadana waa rajey doonaa dhanka kale group nerson in ayagana guusha dhankooda ay qaadaan haddii wareegaani ay ku noqdaan barbardhac waxaan dhici doono samar finaal haddii ay gruubkii hadda soo raayay ee mar labaad ay raayaanna halkaasi guusha medicine aan ku qaadayso ka maamul ahaanna waxaan rajeynaynaa in tartanka tartamada noocan oo kale ee macadka tababarka caafimaadka in mar walba lasii laba jibaaro sida annaga mar walba caadadeena ahayd ujeedka ama hadafka tartanka aan ka leenahayna waxay tahay in ardayda ay ku sameeyaan isdhexgal bulsho oo ay hadduu ilaahay ku diidin culumtii cilmigii iyo ardadii inay isdhexgal ay sameeyaan intaas un hadafkiisa iyo hadafkasi weyn unbaan u qabanaynaa tartankaasi qaar ka mid a ardaydii ka qayb galay tartanka ayaa u mahadceliyey maamulkii macalimiinta iskuulka liimaan ee magaalada beledweyne ugu horeyn magaceygu waa faarax macalin cabdi faarax tobas waxaan ka mid ahay group medicine ee ay maanta guusha raacday marka ugu horreys waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu watacaala ee halkan ugu kulansiiyey dhammaan ardayda macadka tababarka caafimaadka aliimaan nabad iyo caafimaad marka labaad waxaan u mahad celinayaa maamulaha macadka tababarka caafimaadka ee aliimaan ee juhdi iyo dadaal ee nala garab galaya ustaad abuukar marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan ardayda macadka tababarka caafimaadka ee aliimaan maanta tartan aada u adag ayaa ka dhacay xarunta macadka tababarka caafimaadka ee aliimaan tartanka soomaalida waxay tiraahdaa laba dhagax hadii isku dhacaan mid baa jaba guushana waxayna raacday anagoo ah group medicine group nursing waxaan leeyahay waa soo dadaasheen anagana group medicine haddiin nahay waa soo dadaalnay group medicine iyo group nursing waxaan leeyahay dadaalkiina hore usii muujiya bismillaah ugu horee magacayga waa maxamed cabdi cumar waxaan aada ugu faraxsanahay guusha aan maanta qaadnay haddaan nahay gruubka medicine wareega dambe waxaan rajaynaynaa ina guusha ina raacdo waxaa kaloo u mahadnaqayaa maamulahayga ustaad abuukar dareemanow tartamada noocan oo kale ayaa kaalin ka qaateen ardayda ay ku dadaalaan akhrinta cashiradii loo dhigay